بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين قال المؤلف رحمه الله والذي يبطل الصلاه احد عشر شيئا والذي midka yubtilu salaata salaada burinaya axada cashara shay-an waa kow iyo toban shay alkalaamu alcamdu hadalka bareerka eh loo qasday waalcamalu alkahiiru iyo camalka faraha badan waalxadatu iyo xadadka qofka ka imaanaya wa xuduudu najaasati iyo najaaso soo darriday wainkishaafu alcawrati iyo cawro faydmatay wa taqyiiru niyati iyo niyo isbadasho oo taqyiir ku dhacay wastidbaaru lqiblati iyo qiblada oo loo dubur jeediyo waalaklu washurbu iyo cunidii cabid waalqahqahatu iyo qosolka qahqahada ah waalriddatu iyo riddada kow iyo tobankaas waxa waaye buu yidhi mubtilaatu salaa waa waxyaabaha salaada buriya waladii yubtilu salaata axada cashara shay-an waxaa salaada buriya waa kow iyo toban shay waxaa ugu horeeya uu ugu hormariyay alkalaamu alcamdu hadalka camdiga ah salaada dhexdeeda in lagu hadlo markuu leeyahay alkalaamu alcamd wuxuu ula jeedaa alkalaam maca annaas camdan ee hadal oo dhan maaha maxaa yeeley qofka markuu tukanayo salaada inuu hadlaayo waa ku waajib hadduusan hadlinna salaadiisu ma ansaxayso laakiin hadalkaa laba ah inuu la hadlo maca annaas oo dadka uu macooda la hadlo iyo inuu la faqo alla subxaana wa tacaala maxaa yeeley faatixada u akhrinayo waa kalaam adkaarta uu la imaanayo waa kalaam markuu leeyahy subxaana allah ama subxaana rabbiya alcadiim subxaana rabbiya alaclaa waa kalaam laakiin kalaam maca annaas miya ma ahan kalaam maca annaas hadalka salaada burinaya waa hadalka dadka lala hadlayo in dad aada la hadasho camdan aada ula hadasho camdan maxaa ku baxaya nisyaanan baa ku baxaya waxaa ku baxaya inuu camdiba howla hadlee laakiin uu jaahil yahay hadduu jaahil yahana kuma jiro alkalaamu alcamdu hadalka camdiga ah ee loo qasday jahlina uusan jirin shardi waa inuusan jahli jirin hadduu jahli jiro waa noo imaanaysaa fii awali lamri hadalku waa bannaanaa kadib baa la nasakhay oo la xarimay in lagu hadlo salaada dhexdeeda xadiis zayd ibni arqam radia allaahu canh wuxuu yidhi kunaa natakalamu fi salaa yukallimu axaduna saaxibah waxaan ku hadli jirna buu yidhi salaada dhexdeeda axadkeen wuxuu la hadli jiray saaxiibkii fa anzala allahu casa wajal wa quumuu lilaahi qaanitiin allah subxaana wa tacaala wuxuu soo dejiyey wa quumuu lilaah istaaga oo allah subxaana wa tacaala u istaaga macnaa salaadii qaanitiina xaalaatihim kuba khushuucsan khushuucaasna waxaa ku jira in hadalka laga haro wuxuu yidhaahday fa umirnaa bisukuuti wa nuhiinaa cani ilkalaam waxaa nala amray inaan aamusno waxaana nalaga reebay hadalka zayd ibn arqamaa dhahay radia allaahu can waxaa nala amray aamusid wax laga aamus ha la aamuso macnaheedu ma waxa waaye afkayaan la dhaqdhaqaajin oo yaan waxba lagu hadlin miya maya fa umirnaa bisukuuti cani ilkalaami maca annaas waxaa laga reebay ama waxaa la amray inay ka aamusaan inay dadka la hadlaan qof qof la hadli kara ma lahan waxaana markaa waxaana la amray buu yidhi inaan aamusno waxaanana laga reebay can ilkalaami hadalka alkalaam maca annaas waana laga reebay intaana laga nahyin ka hor sida zayd uu sheegay radia allaahu canh way sheekaysan jireen salaada dhexdeed yukallimu axadunaa saaxiba axadkan wuxuu la hadlayay saaxiibkii salaadoo lagu jiro la iswarsanaya qofba qofka dhinaciisa taagan uu la sheekaysana ama la hadlaya wax u bannaanay ahayd laakiin markii aayadda ay soo degtay hadalkii waa la xarimay alkalaam fi salaa waa la xarimay haddii marka hadalku uu yahay mid camdiya oo sida sheikhu hadda uu ku qayday raximahullah loo qasday oo loo bareeray jahlina uusan jirin salaadaasi way buraysaa biijmaaci alculamaa waa la isku waafaqsan yahay ijmaacaas waxaa soo guuriyey annawowi raximahullah haddii hadalku yahay camdi qofka hadlayana uu yahay caalim caalim maxaa loola jeedaa wuxuu caalim ku yahay bitaxriimi alkalaami fi salaa salaada dhexdeeda in lagu hadlaa inay xaaraam tahay isla markaana wuxuu u hadlaya ma ahan limaslaxati salaa taasna waa qeyd kale wuxuu u hadlaya ma ahan limaslaxati salaa intaasi haddii laga helo salaadiisa waxay noqonaysaa mid burta qofkaasi hadduu camdi si bareer u hadlo asigoo caalim ku ah bitaxriimi alkalaam una hadlo ligayri maslaxati salaa maslaxadii salaada waxaan ahayn markaa waayo markay culimmadu isku waafaqsan yihiin haddii laakiin uu hadlo limaslaxati salaa jumhuurulculamaa waxay qabaan in salaaddu ay burayso laakiin imaamulawsaaci raximahullah iyo bacdulmaalikiya waxay qabaan salaaddu inaysan buraynin haddii qofka uu hadlo limaslaxati salaa salaadda maslaxadeeda hadduu hadlo oo maalan imaamkii oo qiblada u jeeda aan qibladii meelaan ahayn u jeeda hadduu yidhaahdo qiblada qaabil waa hadal soo maahan qiblada qaabil qiblada waa kaa qaldan tahay waa limaslaxati salaa jumhuurulculamaa waxay qabaan salaaddu inay burayso laakiin alawsaaci iyo bacdulmaalikiya waxay leeyihiin salaadaasi waa saxiixa meeshaasaa khilaaf ka jira laakiin haddiise hadalku uusan ahayn limaslaxati salaa qofka hadlayana uu camdi u hadlayo caalimna uu ku yahay bitaxriimi alkalaam markaasi xukunka salaadaasi waa maxay waa baatila biijmaaci alculamaa marka waa laysku waafaqsan yahay khilaafka ma jiro hadduu hadlo fi salaa ou dadka macooda la hadlo naasiyan xaaluu yahay mid hilmaamsan salaadiisu waa saxiixa waa ishilmaamay markaasuu hadlay salaadiisu waa mid saxiixawa waxay u deliishadeen culimmadu qisatu dilyadayn xadiidkii ama qisadii ku soo aroortay nebiga sala allahu calayhi wasalam xadiid abi hurayra markii rasuulka calayh isalaatu wasalaam uu tukaday laba ragcood salaadii duhurka ama casirka ixdaa salaatay ilcashiy ayuu wuxuu tukaday laba ragco markaasuu salaamo noqsaday nebigu sala allahu calayh wasalam tiir masaajidka qeybtiisa dambe yiilow tagay uu iskaga tiirsaday markuu salaaddii ka baxay laba ragco keliyuuna tukaday dadkii waxay isku waxay u qaybsameen kuwa degdegay dabcan dad waxaa jira mar walba degdegayo salaaddii inta laga baxayo uun sugaya kuwii degdegayo waa baxeen markaase waxay faafiyeen oy yidhaahdeen salaaddii waa la gaabiyey oo laba ragca laga dhigay saxaabadana waxaa ku jiray markaa abubakar iyo cumar way ka heebaysteen inay nebiga la hadlaan calayhi salaatu wasalaam waxaa la hadlay in la yihahdo lyadayn wuxuu yidhi yaa rasuula allah anasiita am qusirat isalaa rasuulka ilaahayow ma hilmaamtay mase salaaddiyaa la gaabiyey labada waa mide ma hilmaamtay markaa labada ragco tukatay mase salaaddiyaa la soo gaabiyo waxyi baa yimid oo salaaddii laba ragco ka dhigay nebiga calayh isalaatu wasalaam wuxuu yidhahda lam ansa walam tuqsar ma hilmaamin mana la gaabin ma hilmaamin macnaa waa xasba danni waa sow nebigu markaa malaynaya calayh isalaatu wasalaam inuusan waxba hilmaamin walam tuqsar lamana gaabin oo salaaddii laba ragca laguma gaabin markaasuu yidhi bal nasiita yaa rasuula allah waa hilmaamtay bu marka haddaan la soo gaabin waa hilmaamtay nebiga calayh isalaatu wasalaam wuxuu yidhi akamaa qaala ya dulyadayn ma sida dulyadayn leeyahayba saxaabada kaloo weydiiye markaasay yidhahdeen nacam yaa rasuula allah waa sida dulyadayn sheegay waa istaagay labadii ragcoo kaleu tukaday nebiga calayh isalaatu wasalaam hadallada la isdhaafsanayay inta la isdhaafsanayo nebiga muxuu ku jiraa waxay yidhahdeen culammadu waa fii salaatin salaaduu ku jira waa hilmaamsan yahay maxaa yeele sahwiyaa dhacay nebiga calayh isalaatu wasalaam salaaddii kama bixin waa ka baxay asiga oo waa salaamo noqsaday laakiin salaamo noqsigaasi waa sahwi idan waxay yidhaha dhaqdhaqaaquu sameeyey gadaaluu tegey darbiguu ku tiirsaday su-aala la weydiiyey waa ka jawaabay hadalladaasoo dhan waa hadallo nisyaan ku dhacay waay lidaalika salaaddii kow kama soo bilaabin rasuulka calayh isalaatu wasalaam ee muxuu la yimid labadii ragcay hartuu la yimid labadii ragcee hartay ayuu la yimi muusan dhihin salaaddii hala soo bilaabo bal markii la yidhi labaa dhiman labadii buu la yimid calayhi salaatu wasalaam wixii hadallo dhacay oo dhanna waxaa lagu ximbaaray hadallo ku dhacay nisyaan iyo hilmaam haddii qofka marka uu hadlo fi salaa naasiyan salaaddiisu waa saxiixa xadiidkaasaa u daliila hadduu hadlo salaada dhexdeeda jaahilan naasiyan maahan ma hilmaamsana hadalkana waa u bareeray inuu hadlo laakiin maba ogaaba hadalka inuu xaaraam yahay fi salaa ma yaqaan kaana salaadiisu waa saxiixa waxaa u daliila in salaadiisu ay tahay salaad saxiixa xadiid mucaawiya ibn alxakam radia allaahu canh oo ku jira fii saxiixi muslim mucaawiya ibn alxakam radia allaahu canh wuxuu yidhi bayna ana usallii maca rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam anigoo la tukanaya nebiga calayhi salaatu wasalaam maci id catasa rajulun min alqowm waxaa hindhisay buu yidhi nin qoomka ka mid ah nin saxaabada ka mid ah hindhisay fa qultu waxaan idhi yarxamuka allah salaaddii baan ku jiray buu yidhi markaasaan waxaan ku idhi yarxamuka allah yarxamuka allah waa maxay waa alkalaam maca annaas qofkii uu la qofka uu yarxamuka allah uu leeyahay ayuu la hadlaya waa u ducaynaya waa hadalkii la xarimay waa waxaan idhi buu yidhi raxamuka allah faramaani lqowmu qowmkii ayaa waxay igu soo ganeen buu yidhi biabsaarihim aragyadooda waa isoo fiiriyeen saxaabadii yacnii hoosay ka fiirinayaan ayagoo raba fiirintaasi inay ku baraarujiyaan inuu aamuso faqultu waxaan idhi waa hakla ummayaa maa sha'nukum war hooyada gablanta iyo xaalkiinu waa maxay yacni maxaa idinku as maxaa idinku dhacay maxaa aniga iga soo fiirinaysaan tanduruuna ilaya maxaad ii soo fiirinaysa waa ka sii daray yarxamuka allah buu joogay kadib hadalkabuu sii galay fa jacaluu waxay guda galeen yadribuuna biaydiihim inay cajar gacmahooda ku garaacanaya ku garaacayaan calaa afkhaadihim cajaradooda cajaraday gacmaha ku dhufteen ayagoo baraarujinaya aamus waxay rabeen inay aamusiyaan falamaa ra'aytuhum markaan arka buu yidhi yusammituunanii inay i aamusinayaan laakinii sakatu laakiin anaa iska aamusay buy markaan arkay inay aamusinayaan ayaa iska aamusay falamaa sallaa rasuulu llaahi sala allahu caleyh wasalam nabiga calayhi salaatu wasalaam markuu tukaday fa biabii huwa wa ummii aabbahaya hooyaday nebiga lagu furay waa kelimad ay carabtu u isticmaalaan litakriim karaamayn iyo sharfiday u isticmaalaan maa ra'aytu ma arkin buu yidhi mucalliman qablahu walaa bacdahu axsana tacliiman minhu ma arag buu yidhi mucallim waxbara asiga hortii iyo asiga gadaashii axsana tacliiman minhu oo ka tacliim wanaagsan nebiga calayhi salaatu wasalaam ma arag mucallim ka tacliim wanaagsan fa wallaahi allahn ku dhaartay maa kaharanii ima canaanan walaa darabanii imana garaacin walaa shatamanii imana cayn ima canaanan ima garaacin ima caynin qaala wuxuu yidhi ina hadihi salaata laa yasluxu fiiha shayun min kalaami اnnaas ina hadihi salaata salaadan laa yasluxu fiiha uma suubana shayun hadal min kalaami shay uma suubana min kalaami اnnaas oo ka mida dadka hadalkooda inamaa huwa altasbiixu wاltakbiiru wa qiraa'at اlqur'aan salaadu waxa weeye un tasbiix iyo takbiir iyo qur'aan akhris salaaddu waa sidaa shay min kalaami اnnaas salaada dhexdeeda uma suubana sidaasuu ugu yidhi wey nebigu calayhi salaatu wasalaam si ludfi iyo naxariisi ku jirta ayuu nebigu wax u baray markuu arkay ninkan inuu yahay nin jaahilah maxaa yeele qofka markuu jaahil yahay canaan ma mudna cayna ma mudna wuxuu mudan yahay in wax la baro loo sheega waxa uu samaynayo inay sharciga khilaafsan yihiin goormuu canaan mudanayaa waa markuu wax ogaado kadib hadduu ku madax adeego xumaantii markaasuu mudanaya in la canaanto laakiin maadaama uu yahay jaahil hadda maxaa lagu canaananayaa waxaan maba yaqaano waa in wax la baro nebiga calayhi salaatu wasalaam wax canaana uma jeedin wuxuu keliya uu ku yidhi u sheegay salaada dhexdeed inaan hadal la ogolayn ina hadihi salaa laa yasluxu fiiha shayun min kalaami innaas ashaahid min alxadiid waxa waaye nebigu sala allahu calayh wasalam mucaawiya ibn alxakam kumuusan dhihin kusoo celi salaada muusan dhihin salaada kusoo celi maadaama aad hadashay salaadaadii way burtay oo kusoo celi muusan dhihin muxuu ugu cudur daaray nabiga calayhi isalaatu wasalaam wuxuu ugu cudur daaray waa jahliga maadaama uu yahay jaahil oo xukunkaasi aanan aqoon wuxuu jaahil ka ahaa bitaxriimi kalaami اnnaasi fi الsalaa jaahil buu ka ahaa maadaama saladaas uu jaahil ka aha nebig alay slat slam waa baray salaadiisii uu tukadana waa salaad saxiixa ma burin salaadiisu waxaana loogu cudur daarin liljahl idan goormay salaada buraysaa qofka hadduu salaada dhexdeeda ku hadlo oo maca annaasi la hadlo caaliman caamidan asagoo caalima og in hadalku uu xaaraam yahay fi salaa caamidna ahoo u qasdaayay inuu ku dhex hadlo salaada markaas salaadiisi waxay noqonaysaa salaad baatila ah walidalika sheikhu wuxuu yidhi alkalaamu alcamdu hadalka bareerka ah waa min mubdilaati salaa arrinta labaad uu ka hadla wuxuu yidhi walcamalu lkaiiru iyo camalka badan camalka badan fi salaam wuxuu ula jeedaa alxarakaat alkaiira dhaqdhaqaaqa faraha badan salaada dhexdeeda sababta waa maxay dhaqdhaqaaqa faraha badan ay u leeyihiin salaada waa burinaya waxay leeyihiin qofka wuxuu ka baxayaa can hay-ati lmusalli qof tukanaya hay-adiisa iyo qaabkiisu ka baxaya haddii xarakaadkiisa iyo dhaqdhaqaaqiisu uu bato alcalaama ibnu cuthaymiin raximah llah alxarakaatu fi salaa wuxuu u qeybiyey shan qaybood waajib mustaxab iyo makruuh iyo muxaram iyo mubaax shantii ay u qaybsamaysa alaxkaamu takliifiya ayuu u qeybiyey wuxuu yidhaahday in salaada dhexdeeda lagu dhaqdhaqaaqo mararka qaar waa waajib waa waajib qofka inuu dhaqdhaqaaqo sababta waxa waaye yacni shaygaasi uu u dhaqdhaqaaqaya hadduu waajib yahay dhaqdhaqaaqaasi waa waajib wuxuu ku tusaaleeyey qof salaaddii bilaabay oo tukaday ama salaaddii guda galay asoo u tukanaya ilaa kayri alqibla meelaan qibladii ahayn salaaddii buu xirtay jihada u jeedana waa jihadii qiblada jihaan ahayn markaasaa qof kale inta u yimid oo wuxuu ku yidhi jihadan aa u tukanaysay qibladii ma ahan qibladu dhankaasay kaa jirtaa maalan midigtay kaa jirtaa ama bidixay kaa jirtaa maxaa ku waajiba qofkaasi inuu qaabilo jihadii midigta ee qiblada ka jirtay dhaqaaqaasi uu dhaqaaqayo ma sunna mase waa waajib waa waajib maxaa yeele istiqbaalu lqibla waa waajib bal waa shardun min shuruudi salaa waxaana arrintaasi tusinaya xadiid ibni cumar ayagoo salaadii salaada subax tukanaya markii loo sheegay in nebiga calayhi salaatu wasalaam qur-aan lagu soo dejiyey oo ninkii saxaabiga intuu yimid uu yidhi nebigan la tukada calayhi salaatu wasalaam waqad unzila calayhi leyla qur-aan qur-aanha lagu soo dejiyey markaasuu yidhi qiblada qaabila nebiga calayhi salatu wasalaam waxaa la amray inuu qiblada qaabilo markaa waxaa loo tukanayay xagga baytulmaqdis wuxuu u sheegay in la nasakhay oo loo tukanayo ila alkacba fastadaaruu ila alkacbati waxay u wareegeen dhanka kacbada wareegaas la wareegayo waa dhaqaaq soo maa waa xarakaad xarakaadkaasi waa waajib waxaa la mid ah qofka markuu tukanayo uu maalan munfarid yahay keligii tukanaayo ama uu imaam yahay ee sutra hor taallo qofkii damca inuu hormaro waa inuu iska dafciyo waa amar soo maa inuu iska dafciyo nabiga calayh isalaatu wasalaam wuxuu yhi falyadfachu ha iska dafciyo waxaa waajiba marka qofkaa salaadiisa dabcaya inuu hormaro inuu iska dafciyo dafcinta uu iska dafcinayo ama uu iska celinayo waa xarako waay waa dhaqaaq dhaqdhaqaasuna waa mid waajiba marka xarakaadka qeybta koowaad waa qeyb waajiba qeybta labaad waa qeyb mustaxaba waa sunna wuxuu ku tusaaleeyey qofka inuu ama ninka ragga markuu tukanaayo waxaa sunno ah inuu garbihiisa daboolo oo uusan tukan walaysa fii caatiqihi shay-un sida nebigu yidhi alay isalatu wasalaam ayadoon garbaha waxba u saarnayn inuusan tukan waxaa fiican inuu garbaha daboolo markuu tukanayo garbaha wax saarto marka hore salaaduu galay ama garbihii u daboolan ayaa waxaa ka dhacay maradii ugu daboolneyd garbaha ama daraf ama dhinacii ka dhacday inuu garbihiisa daboolo oo u dhaqaaqo waa maxay waa sunna dhaqaaqaasi muxuu noqonayaa oo garbadaboolidda u dhaqaaqayo wuxuu noqonayaa mid sunno ah xarakadii sunno darteed loo samaynayo waa sunna dhaqaaqaasi wuxuu noqonaya mid sunno ah dhaqaaqa mubaaxa ah waa midaan badnayn waa xaraka yasiira waa dhaqdhaqaaq yar xaaje iyo danaana keenaysa waa midii nebigu sala allahu calayh wasalam uu qaadayay marna uu dhigayay umaama binta abilcaas gabadhuu awowha u ahaa oo ay dhashay gabadhiisa zaynab binti rasuuli illaahi calayhi salaatu wasalaam nebiga calayhi salaatu wasalaam marna waa qaadayay marna waa dhigayay asoo salaada ku jira salaaddu wuxuu galay asoo ximbaarsan markuu sujuudayo ma sii ximbaarsanaan karaa waa inuu dhigo markuu soo istaagayana waa soo qaadanaya waa dhaqdhaqaaq laakiin xaajaa keenaysa mana aha dhaqdhaqaaq zaa'id oo joogto ah waa dhaqdhaqaaq kala fog waay kaasi waxay yidhahdeen waa xaraka mubaaxa waa xarako bannaan iyo dhaqdhaqaaq bannaan waay dhaqdhaqaaqa afaraad waa midka makruuha ah waxayna culimmadu ku macneeyeen ama ay ku sheegeen alxarakatu lyasiira ligayri xaajatin waa dhaqdhaqaaq yar laakiin xaajo keenaysa ma laha kii mubaaxa ahaa xaajaa keenaysay kan laakiin wax dana ma keenayaan inuu qofka iska dhaqdhaqaaqo ayadoon wax xaajaahoo keenaya aysan jirin laakiin ma badnaa hadduusan badnayn xaajo iyo dan keenaysana uusan jirin waa makruuh afartaasi salaada mid burinaya miyaa jira mid burinaya ma laha waajibka waaba laska waa loo baahan yahay sunnada waa mustaxaba iyadana waa sidoo kale midka mubaaxa ah waa bannaan yahay midka makruuha ayaa ugu liita afartan la sheegay makruuhana ma ku burayso salaadu waa wax laga fiican yahay waxaa soo haray midka u dambeeya waa alxarakatu lmuxarama waa xarakada iyo dhaqdhaqaaqa xaaraamta ah ee aan bannaanayn waxay culimmadu ku sheegeen alkaiiratu almutawaaliya waa xarakada badan ee xiriirka ah ligayri xaajatin wax danahoo keenaayana aysan jirin xarakada noocaana qofka la imaanayo uma eka qof tukanayo qof salaad ku jira uma eka dhaqdhaqaaqu waa badan yahay ha badnaadee looma dhexeeyo bimacnaa dhaqdhaqaaq kala fog ma aha waa dhaqdhaqaaq mutawaali oo xiriira waa badan yahay waa xiriir madanaa keenaysa iyo xaaja maya xaajo keenaysana ma lahan qofkaani muxuu ka baxayaa wuxuu ka baxayaa can hay-ati lmusalli qof tukanaya qaabkiisa uma eka walidaalika qofkii kor uga jeeda waxaa laga yaabaa inuu is yidhahdo qofkaani ma tukanaya base ma tukanaya uu ka shakiyaba salaad inuu ku jiraya in kale siduu u dhaqdhaqaaqayo awgeed xarakadan dambe waa mubtila lisalaa waa mid salaada burinaysa xarakada faraha badan ee xiriirka ah ee xaajo iyo dan keenaysa aysan jirin sheikhu raximahullah midda uu ka hadlayana waa midaan dambe waay amaa xarakaad oo dhan iyo dhaqdhaqaaq oo dhanaa salaad buriya sax maaha bal qaaraa waajiba qaaraa mustaxaba qaaraa mubaaxa xadiidkii maalan hadda aan akrinay ee mucaawiya ibn اlxakam waxaa ku jirtay fajacaluu yadribuuna biaydiihim calaa afkhaadihim aasaa ku jirta soo maa waxay guda galeen saxaabadu inay gacmahooda ku gara ku garaacaan cajaradooda qofka markuu gacantiisa cajarka ku dhufanayo soo xaraka ee dhaqdhaqaaq ma waa xaraka ee dhaqdhaqaaq lidalika nawowi markuu xadiidkaa sharxayay wuxuu yidhahdee wa fiihi daliilu calaa jawaazi alxarakati اlyasiira xadiidkaasi waxaa ku sugan daliil tusinaya calaa jawaazi alxarakati اlyasiira xarakada iyo dhaqdhaqaaqa yar inuu bannaan yahay xadiidkaas daliilaa ku sugan buy oo tusinaya in dhaqdhaqaaqa yar uu bannaan yahay maxaa yeelay cajaradooda ayay gacmaha waxay ku garaaceen yani gacmahooda waxay ku garaaceen cajaradii waana xaraka xarakadaasi marka ma aha mid salaada burinaysa calaa kulli xaal xarakaadku waxay u qaybsamaan shantaasi shantu ay u qaybsamto alaxkaamu takliifiya midda muxaramada ah waayo midda salaada burinaysa walxadatu iyo xadadka xadadku waa min mubdilaati salaa laa yaqbalu llahu salaata axadikum idaa axdaa xataa yatawada'a iyo xadiidkii nabiga calayh isalaatu wasalaam xadiid cabdillahi bni zayd uu yidhahda laa yansarif xataa yasmaca sawtan aw yajida riixan xataadu waa qaaya hadduu riix raa'ixa uu arko oy usoo urto ama uu sawdki iyo codki maqlo salaada soo ka bixi maayo waa inuu salaada ka baxu soo dahaaro qaato xadadku wuxuu ka mid yahay min mubdilaati salaa waxyaabaha salaada burinaya ayuu ka mid yahay wa xuduudu najaasati iyo najaaso soo darinteed hadday najaaso soo darido najaaso hadday soo darido oo maalan qofku jirkiisa ay nijaaso ku taallo waa soo marnay shuruudda salaada waxaa ka mid ah طahaaraة اlbadan qofka jismigiisa inuu daahir ka yahay min الnajaasa haddii marka najaasa kusoo darido waa inuu nijaasadaas ka dahiro haddii nijaasadaasu ay ku taalo shay munfasila ou tuuri karo salaada ma ka baxaya ma ka baxayo shaygaas munfasilka u tuuraya shay ka go-i kara salaadan aan wax u dhibayn sida maalan kabihii oo kale nebiga uu tuuray calayh isalaatu wasalaam markii jibriil u sheegay ana fii naclayhi qadiran in kabihiisa wasaqi ku sugan tahay nebiga calayh isalaatu wasalaam waa siibay labadii kabood haddii maalan cimaamadiisu ay nijaaso ku taallo ayadana waa sidoo kale waa iska tuuri karaa laakiin jismigii astur maradii asturaysa jismiga ama jirkiisa laftirkiisaba hadday nijaasada ku taallo wuxuu ku qasban yahay inuu nijaasada iska tahiriyo wankishaafu lcawrati iyo cawrado faydmata hadday cawradu faydmato ayaduna salaadu way buraysaa cawraduna waa lagu soo xadeeyey waa maa bayna sura warukba cawrat rajul waay waa maa bayna sura warukba wa tagyiiru niyati iyo niyada oo la bedelo tagyiiru niya waxa waaye sida qofka inuu niyeystay inuu salaada ka baxo niyadiisuu bedele niyaduna maxay ka mid tahay min shuruudi salaa qofka inuu niyadii la yimaado uu salaada niyeysto ya waa min arkaani salaa arkaanta salaaday ka mid tahay niyadii waa bedelay wuxuuba niyeystay inuu salaadii ka baxay ama salaadii uu ka goostay wastidbaaru lqiblati iyo qibladoo loo dubur jeediyo istiqbaalu lqibla waa shardun min shuruudi salaa qibladii u dhabar jeediyey asoo awoodi kara inuu qibladii qaabilo walaklu iyo cunidda nin nin wax cunaaya hadda nin salaad ku jira maaha nin wax cunaaya nin salaad ku jira maaha in salaada dhexdeeda wax lagu cuno ayaduna waa min mubilaati salaa washurbu iyo cabid ayaduna waa la mid maxaa yeele shurbigu waa noocun min alakli cuniduu la mid yahay waalqahqahatu waa daxiku muusami daxiku waa kala daran yahay waxaa laga yaabaa qofka dhoolla caddayn inay ka timaado laakiin qahqahadu waa maxay waa qahqahda waa qahqahadu qahqahdaa laga soo qaatay macnaha waa qosolka qahqahda waa waa xikaayatu sawt alqahqaha waa xikaayatu sawt waa codkoo lasoo xikaayoonayo waa wariddatu iyo riddada qof qoslaayoo dhiqdhiq leh salaad muu ku jiraa salaad ku jira maankaasi waa waa waa mutalaacib waa qof salaada ku ciyaaraya qofkaas qof tukanaya maaha salaadiisu salaad jirta maaha wariddatu iyo riddada aridda waa mubdilatun lijamiici alacmaal ma aha salaad keliya acmaasha dhani burisaa waman yartadid minkum can diinihi fayamut wa huwa kaafirun fa ulaa'ika xabitat acmaalu waa qofkii sidaa ku dhinta qofkii riddo ku dhinta camalkiisu wax ka jira ma laha hadduusan laakiin riddada ku dhiman ee uu toobad keeno camalkiisa hore waa u jiraa amaa hadduu riddada ku dhinto alla wuxuu yidhi fayamut wahuwa kaafir waman yartadid minkum can diinihi qofkii diintiisa ka ridooba fayamut dhinta wahuwa kaafirun asigoo gaala fa ulaa'ika xabitat acmaalu kuwaasi acmaashood waa burtay min alacmaal maxaa ka mid ah salaadaa ka mid ah salaaddu waxay ka mid tahay acmaasha alla uu leeyahay way buraysaa idan min mubdilaati salaa waxaa ka mid ah aridda wallahu aclam wsala allahu calaa nabiyina muxamed waaalihi wasaxbihi ajmaciin